bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axad aad kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan dhalinyaro ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya kadib dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday magaalada muqdisho wasiir islow waxa uu tilmaamay inay jiraan issoo dhiibitaanka iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo lagu soo qaqabtay sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab wadarta haatan isu soo dhiibtay ayuu wasiirka ku sheegay konton iyo afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sidoo kalena ay jiraan kuwa qorsheynaya haatan inay isaga soo baxaan ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab oo uu sheegay in dhibaatooyin iyo tacadiyo badan ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed waxauna ugu baaqay inay isaga soo baxaan dhallinyarada kale ee haatan ku hartay gacanta kooxda al-shabaab ee weli ka barbar dagaalamaysa waxaa marmadoonto ah markii dhacdada dhacday afar iyo tobanka oktoobar inay isu soo dhiib kontan iyo afar ka tirsan nimanka xadgudbayaasha ee shabaab ah sidoo kale waxaa ciidamada qalabku sida qaybadooda kala duwan ay gacanta ku soo dhigeen tira lixdan iyo saddex ah oo gacanta hadda ciidamada dowladda ku jirto midii ugu dambaysay xalay waxay ciidamada qalabku sida gacanta ku dhigeen nin iska dhigaayo gabar oo wata xijaab aa gacanta ciidamada soomaaliya gacanta ku dhigtay marka waxaan rajaynayaa aanna ka barayaa inay u mahad celiyaan ciidamada soomaaliyeed harihaway soo jeedo oon mahad celinaya dhinaca kooxda al-shabaab ayagana waxay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe kusoo bandhigeen laba askari oo ay sheegeen inay kasoo goosteen ciidanka jubbaland oo isku soo dhiibay dhinacooda waxaana labadan sarkaal ay kala ahaayeen sida shabaab ay sheegeen saadhayihii buuloguduud ee ciidamada oo ay magaciisa ku sheegeen isaaq ibraahim iyo sidoo kale sarkaal kaloo dagaalgelye ah oo asigana lagu sheegay xuseen aadan miino labadaba waxay ka mid ahaayeen saraakiisha ciidanka jubbaland sida ururka al-shabaab ay sheegeen mukhtaar rubo cali abuu mansuur oo hore kaga mid ahaa kooxda al-shabaab balse dhowaan isu soo dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu magaalada baydhabo kulan kula qaadan doonaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom kulanka ayaa diiradda lagu saari doonaa dagaal ka dhana ururka al-shabaab oo dowladda hore ee u cilaamisay hanaanka loo wajihi karo ayadoo la tashiye lagala samay doono mukhtaar roobo cali abuu mansuur oo dib magaalada baydhabo ugu soo laabtay kadib isbuucu ku sugnaa magaalada xudur ee gobolka bakool mukhtaar roobo cali abuu mansuur ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu wax badan sahli karo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyadoo dowladda soomaaliyana ay la tashiyo kala sameynayso hanaanka loo wajihi karo goobaha ay ku sugan yihiin saraakiisha sarsare ee kooxda iyo sidoo kale meelaha loogu hagaagi doono dadka ajaaniibta ah ee ayagu ka barbar dagaalamaya kooxda al-shabaab ee fadhiisin ku leh qeybo ka mid a gobolada dalka gaar ahaana gobolka jubbada dhexe halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer kulan looga hadlayay hanaanka dowladnimada iyo sidoo kale waxqabadkii xukuumadda soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayadoo kulanka ay ka qaybgaleen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya culamaa udiin bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale siyaasiyiinba kulanka ayaa diiradda lagu saarayay ka hadalka waxqabadka xukuumadda iyadoona madasha ay ka sheegeen wasiiro ka qaybgalay in wax badan ay u qabsoomeen wasaaradahooda gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in meel looga soo wada jeesto xildhibaano u sheegay inay ka shaqaynayaan arqaladaynta dowladnimada iyo hanaanka soo kabsashada waxa uu tilmaamay in uu ugu baaqaya bulshada soomaaliyeed in guryaha lagu galo asigoo sidoo kalena madaxda dowladda soomaaliya u sheegay in aan mooshin lagu bixinin wax lacaga si aysan u noqon irid ku furanta dowladda soomaaliya waxqabadna haatan looga fadhiyo balse ay ku mashquulsho in mooshin ay iska difaacdo sidoo kalena lacaga ay ku bixiso sidanu sheekh nuuru baaruud gurxan oo munaasabada ka qayb galay hadalna la siiyey oo ka sheegay madashaasi
oo kuwaas oo kale afar iyo shan nin iyo toban nin oo nolol inoo jiisa
shacabka waxaa la yidhaahdaa eh, waa wakiiladii shacabka hadda innagu magaali baan oga nahay inay lugahayna hayaan weligood ayaamtii dhaweyd baa waxay dhaheen iskooda bulisiyaa ka hadlay dhiigga nagaad xalaalaysay anigu ayaantaas hallalaayo ma ana dhihin halaya garaacaan laakiin hadda waxaan leeyahay ha laga soo maqashiya lacagta laaluuska ay soo qaateen marka booshin la keena dhibaatadiisu maxay tahay ma garanaysaa oo markii baa istaagi waxaa istaagi amnigii baa kalkal geli wax walbaa hallaabi dowlad wanaaggii baa xumaa ayaga unbaa la iska ilaalin dhibaato waxaa laga yaabaa inay rabaan lacagii lagu furfuroo la sii sidii bixi jirtay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qayba waxaa leeyahay booshin hal shilin ha ku bixinina shacabka ayaa ku filan aan nimankaas aan iska bixinno wixii waddanka xumaynaya waxaan isu bahaysanaynaa dadka nolosha iyo nabadda inoo diidan ayaan isu bahaysanaynaa cunahaana qabanaynaa ilaa ay ka baktiyaan oo ka soo matashinno laanuushka ay soo cuneen cadow shabaab keliya cadow inooma aha kuwaasi waa cadow sababtoo ah tallaabo inankaasay diidan yihiin sidoo kale madasha waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in looga baahan yahay inay u soo jeestaan sidii ay wax badani kaga qaban lahaayeen xaaladda dalka haatan uu maraya shacabkana looga baahan yahay in gacmaha ay isqabsadaan kana hortagaan wax walba oo dhibaato ku ah horu socodkooda waxa uu sheegay waxyaabaha lagu dhegan yahay ama la haysta inaysan ahayn xasan cali kheyre iyo farmaajo balse ay tahay mid lagu dheg waxa lagu dhegan yahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed loogana baahan yahay iyagu inay meel kaga soo jeestaan arrintaasi kana dhiidhiyaan shacabka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha dowladda oo aan laga sugin xukuumad iyo madaxweyne oo keliya ugu dambayna madasha ayaa ahayd mid ay kasoo qayb galeen dad kor u dhaafaya boqolaal ruux kuwaasi oo ka mid ahaa dhallinyarada qaybaheeda kala duwan ee magaalada muqdisho waxaana munaasabadan ay qayb ka ahayd waxqaba mid looga hadlayay waxqabadka dowladda soomaaliya gaar ahaan xukuumadda muddadii ay jirtay maamulka gobolka gadana waxa uu shaaca ka qaaday ama sheegay inay jiraan duqeymo laga fuliyey gobolka gado kadib markii ay kusoo qulquleen ku dhowaad laba kun oo dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ah kuwaasoo isaga soo cararay duqeymihii ka soconaya gobolada jubbooyinka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka gado cismaan nuur xaaji waxa uu sheegay in ay jiraan dad soo gaarayay waa maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo muddooyinkii dabasiyaabo kala duwan usoo gaarayay gobolka gado iyadoo sidoo kale goobaha qaar lagu arkayo sidoo uu sheegay diyaarado joogkoosa ku dhaqaaqaya kuwaasi oo mararka qaarna fulinaya duqeymo waxauna sheegay in weli la daba taagan yahay maleeshiyada kooxda al-shabaab ee sida dhuumaaleysiga kusoo gaaraysa gobolka gado gaar ahaan deegaan lagu magacaabo duqure oo lagu duqeeyo sidaa uu sheegay waxauna tilmaamay duqeymaha inay yihiin kuwo mar walba iska soco doono ilaa inta laga ciribtirayo kooxda al-shabaab ee doonaysa in gabaad ay ka dhigato gobolkaasi gado maamulada galmudug iyo ahlu sunnana waxaa lagu wadaa in ay heshiis kala saxiixdaan kaasi oo hore ay isugu afgarteen in lagu heshiiya dhammaan basaame qaybsiga maamulka iyadoo wadahadallo ay kaga soconayeen waddanka jabuuti madaxweynaha maamulka jubbal waa maamulka galmuduga xaaf iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka sheegtay ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa la filayaa in ay heshiiskoodii hirgeliyaan sidoo kalena ay soo gabagabeeyaan dhowaan waxaana lagu wadaa in ahlu sunna ay ka mid noqoto xubnaha dowladda ee galmudugga sacuudi carabiyana waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in ay wadahadal lala galo madaxweynihii hore ee wadankaasi cali cabdulla saalax kaasi oo isagu qeyb ka ah dadka sida aadka miisaanka siyaasadeed ugu leh dalka yemen xilli yemen ay xaaladeedu tahay mid sii xumaanaysa yemen waxaa haatan isku haya dhinacyo iska soo horjeeda iyadoona sacuudiga iyo sidoo kale xulufadiisu ay qayb ka yihiin dhibaatada shacabka sacuudiga haysata warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin akrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo